أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulus maanta idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa kamid ah kataab al ikhbaari ayaa baahisi filim cusbo lagu soo bandhigaya fariin uu diraya mid kamid ah maxaabiista ridada ee lagu qabtay weerarkii lagu furtay degmada towfiiq ee wilaaya saamiga ee shabeelle dhexe macad laga leeyahay dalka maraykanka ayaa sheegay in maleeshiyaadka kooxda ridada aysan awood u lahayn inay ubabac dhigaan ciidamada mujaahidiinta bariga afrika wiil dhallinyaraah ayaa ku dhintay xabsiga magaalada jigjiga kadib markii maleeshiyaadka maamulka xabashida ethoobiya ugu magacaaban dhulka soomaali galbeed ay si xun ugu jirdileen xabsiga magaaladaas maamul goboleedka gaalaraaca ee somalilan ayaa sheegay inay aada uga murugoodeen halaaga baadirigii ugu weynaa kirishtaanka caalamka wilaaya saamiga ee bay ayaa diye u kala qaaday laba beel oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaas qabaa'ilka ku dhaqa wilaaya saamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyado xoola nool oo geela ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee dagaalka أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر waa duhurnimo talaadaha taariikhduna ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha shawaal sanada kun afar boqol afartan iyo lix xijri walaala ayaga muslimiinta kusoo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan kataab al ikhbaari ayaa baahisay filim cusbo lagu soo bandhigaya fariin uu dirayo mid ka mid ah maxaabiista ridada ee lagu qabtay weerarkii lagu furtay degmada towfiiq ee wila saamiga ee shabeelle xeeb faahfaahinta warkaasi waxaa ku ebaadeysanaya walaalkeena abu xasaan
masaajid caaliguud markii nala keenay meeshaas cawdii iska joognay cawdii wax oo cuntaa ma helin waa meeshaas iska joogni subaxii aroortii labay ko- labay tobanka camal markaa salaada dukanay ayaa xabad bilaabatay xabadi marka- markay bilaabatay ani meeshaa iska fudhay afaham badanaha la joogtay waa carareen tani waa fariin mar kale ka socoto mid ka mid a maxaabiista maleeshiyaadka ridada ee ku jira gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waana askarigii afaraad oo soo dira fariintan waxay fariimahan xambaarsan yihiin risaalo ku socota maleeshiyaadka ridada ee hadda ku sugan furamaha dagaalka iyo kuwa hadda kadib u soo hanqaltaagaya wilaayaadka islaamiga waxaana looga digayaa inaysan ku marin habaabin hadallada saraakiisha ridada ee iyagaba ku jahwareeray talada dagaalka cabdiraxiin sheekh abukar cali waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii lagu qabtay dagaalkii masaajid caliguduud degmada towfiiq ee wilaayada shabeellaha dhexe wuxuuna isaga oo maxbuusa ku jiraa gacanta mujaahidiinta isaga oo ka soo muuqanaya kaamirada kataa'ib al ikhbaariya ayuu maxbuuskan ka warbixiyey halka uu ku dhashay halka uu ridada ka soo raacay iyo shaqadii uu qabanayay ka hor inta uusan ku soo biirin kooxda ridada soomaaliya
bismillahi raxmaani raxiim magacay waa cabdiraxiin cabdiraxiin shaah abukar cali gobolka galguduud ayaa ku dhashay degmo Ga- tuulo beexaan la dhaho kadib waa ka tegey waxbarashaa lay waday waxbarashaa dhiganayay bisha bisha bisha saddexaad ayaa ayaa ku laba isbaac ama iyadoo iyadoo ka dhiman tahay alaysoo xarfaan oo ciyaalka xaafadda degmada kaaran iga soo wadeen waa soo baxnay mucuusili ahaayeen waxay dhaheen nakeen adiga waa- waa- waa soo raacay markaan soo raacay anigoo dhalinyaro badan oo shan maalin soo raacnay kadib waa soo baxnay intaan soo baxnay cadalaadna la keenay cadal markii la keenay xariif aa noo imaaday ciidan kale noola keenay iyo xariif aa noo imaaday waruu noo sheegsheegay kadib isbuucaa joognay qore qoreaa noola dhiibay qore marka noola dhiiba waxaan dhahay waxaa lahay waxaa ka hortagteen kurridaan lahay kadib waana la soo qaaday galab waxaana soo qaaday talaadaad arb- arbaca arbaca galabteedana soo qaaday waana la soo waday masaajid cali gudaana la keenay maxbuus cabdiraxiin sheekh abukar cali ayaa la hadlay maleeshiyaadka ku sugan furumaha dagaalka iyo kuwa hadda kadib doonaya inay ku soo biiraan dagaalka lagula dagaalamaya diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ugu saaxiibada oo ila socday waxaa farriin u diraa meesha iskaga tagaan meeshaas wax ka jira ma lahayn aniga hadda wax saas oo noola sheega ma jiraan waan una iskala soo keen wade baa qorgaasaa noola dhiibay waan qorga xitaa macna aan si loo isticmaalo aan aan xatir ka siin marka dhallinyaradaas oo soomaaliyeed oo lasoo qaado meesha iskaga tagaan dhiila dadka cusub haddii lasoo diraayo waxaan baaqahan u diraa oo shacab oo shacabka soomaaliyeed ka mid ah meeshaas waa meel qalada diintaa laga soo horjeedaa meel diinta laga soo horjeedana waxaad dagaal ma naqanayso ee meeshaas kaa tagayaa idin soo qalda daanaa lagu qalday haddana anaa maxabuus
wuxuu askarigan ku biirayaa saddex askari oo isaga ka horreysay waxayna isaga iyo saaxiibadiisa ku jiraan gacanta mujaahidiinta iyagoo maxaabiis ah waxaana lagu qabtay dagaalkii taariikhda galay ee degmada tawfiiq masaajid cali guduud ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe jazaaka allahu khayran walaalka abu xasan macad laga leeya dalka maraykanka ayaa sheegay in maleeshiyaadka kooxda ridada aysan awood u lahayn inay ubabac dhigaan ciidamada mujaahidiinta bariga afrika tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeena caliyare waxaa loogu yiro macadka daraasaadka dagaalada iyo arrimaha ammaanka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano i s w fadhigiisun yahay magaalada washington d c ayaa warbixin dheer ka qoray jabka kooxda ridada soomaaliya kasoo gaaray dagaaladii ka dhacay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo sidoo kale guulaha ay ku tallaabsadeen geesyada tawxiidka ee bariga qaaradda afrika warbixintu waxa ay xustay in dhabarjab xoogani uu soo gaaray kooxda ridada soomaaliya kadib markii mujaahidiintu ay la wareegeen gacan ku-haynta goobo istaraatiiji ah oo ka tirsan wilaayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan daraasadan ayaa lagu sheegay in tan iyo bilowgii maaj labada kun shan iyo labaatan uu macad ku diiwaangeliyey deegaano iyo tuulooyin fara badan oo mujaahidiintu ay la wareegeen taas oo sahashay ayuu yidhi xoojinta kobaca awoodeed ee ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan bartamaha soomaaliya maleeshiyaadka soomaaliya ayuu macadkani ku tilmaamay kuwo aada u tabar daran islamarkaana kumanaankooda askari aanay u babaacdhigi karin koox yar oo mujaahidiin ah sidii dhowaanba ka dhacday ayuu yidhi dagaalkii aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa kale macadka i s w ka dhawaajiyey in goobihii ay ka baxeen ciidamada midooda afrika lagu wareejiyey maleeshiyaadda aan diyaarsanayn kuwaas oo saraakiishoodana ku andacoonayso ayuu yidhi in hoosu dhac uu ku yimid taageeradii dhinaca cirka ay ka heli jireen saliibiyiinta institute of the stady of word wuxuu ka dhawaajiyey in tan iyo bilowgii sanadkan labada kun shan iyo labaatan la fuliyey ugu yaraan konton weerar oo dhinaca cirka ah balse duqeymahaasi ay noqdeen hal baca lagu lisay kadib markii ay awood u yeelan waayeen inay hakiyaan horumarada ballaaran ee geesiyada tawxiidku ay ku tallaabsanayaan guulaha mujaahidiinta ee iska soo dabadhacaya ayay daraasadu xustay in fashil iyo dibudhac istaraatiijiyadda ku yahay kooxda ridada soomaaliya islamarkaana ay wajahayso culeysyo baaxad leh oo soo food saaray deegaanadii ay maleeshiyaadkooda u baqacarareen sidoo kale daraasadu waxa ay ka sanqarisay in taqadumka mujaahidiintu uu gebi ahaanba burburiyey dadaalada gulufkii xooganaa ee ka dhanka ahaa mujaahidiinta ee labada kun labaiyo labaatan kaas oo maraykanka iyo guud ahaan saliibiyiintu ay ku barbartaagnaayeen kooxda ridada soomaaliya macadkan qaabilsan daraasaadka dagaalada ee laga leeyahay dalka maraykanka ayaa hoosta ka xariiqay in khasaarahan ballaaran ee soo gaaray kooxda ridada uu weeqi doono kalsoonidii gudaha iyo dibadda islamarkaana aan rajo laga qabin inay ka soo kabtaan jabkaasi soo gaaray warbixinta i s w ayaa sidoo kale ka dhawaajisay in mujaahidiintu ay kaabiga ku hayaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho islamarkaana ay wujuud xoogan ku leeyihiin daafaha magaalada lana wareegeen qaar ka mid ah deegaanadii ugu muhiimsanaa ee laga difaacayay caasimadda sida awdhigle bariire iyo sabiid howlgallada kala duwan ee ay mujaahidiintu ka fulinayaan gudaha iyo hareeraha caasimadda ayay warbixintu tilmaantay inay sii xoogaysanayaan marba marka ka dambeysa islamar ahaantana sida ay tabisay warbaahinta al-shabaab laga arkay geesyada tawxiidka oo ku roondaynaya jidka maraduleedka muqdisho institute of the stady of word wuxuu tilmaamay in guulaha ay mujaahidiintu ka gaareen bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya ay fafaalo u yihiin islamarkaana ay fududeen doonaan inay si sahlan ula wareegaan caasimada soomaaliya ee muqdisho jazaaka allaahu khayran walaalka caliyare wiil dhallinyaro ah ayaa ku dhintay xabsiga magaalada jijiga kadib markii maleeshiyaadka maamulka xabshida etoobiya ugu magacaaban dhulka soomaali galbeed ay si xun ugu jirdileen gudaha xabsiga magaaladaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan maxmed wararka ka imaanaya dhulka ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya ee soomaali galbeed ayaa sheegaya dhallinyaro soomaaliyeed oo u geeriyootay jirdi loogu geystay gudaha xabsi ku yaala magaalada jijiga sida ay tibaaxayaan warar soo baxaya saacadihii lasoo dhaafay wiil dhallinyaro ah oo da'diisa lagu sheegay lixyo toban sanno jir ayaa u dhintay jirdi loo geystay intii uu ku jiray xabsiga haabaanaya ee magaalada jijiga maleeshiyaadka xabsiga ayaa la sheegay inay si xun u garaaceen wiilka islamarkaana uu sanka iyo afkaba dhiig ka keenay sida ila waraadiyo amni ay xaqiijiyeen wararka ayaa intaas ku daraya in wiilka uu xaaladdiisu aad u culus tahay lagu wareejiyey qoyskiisa kadibna ay naftu ka baxday intii lagu sii waday cisbitaalka magaalada dhacadan ayaa imaanaysa maalmo uun kadib markii la xaqiijiyey wiil kale oo dhallinyaro ah oo isna u dhintay jirdi loo geystay intii uu ku jiray gacanta booliska ee xabsiga haabaana cabdikariin cali oo ah aabbaha dhalay wiilka ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in wiilkiisa u dhintay jidil falxun oo loo geystay islamarkaana oogada jirkiisa ay ka heleen nabarada la gaarsiiyey sababtuu u dhintay de waxa weeye nabarana waa laga helay waxaa gaarsiiyey de ninkan meesha haysta iyo qolyahan la joogay nalooma ogolay in nala tuso annaga waxaa noogu dambaysay maalinta kooma ahaanta looga soo saaray haa wuu liitay oo ilmahan yar dee waxaa idhi kuwii cuntada u geynayaa soo sheegay waxaan idhi ilmahaan dawaysana dhakhtarna waa naloo geyn waayey inaan dawaysanana waa naloo diiday waa markuu serious noqday miyirkii uu ka tagay kayar uu koomo ku jiro ayay ila soo hadleen yidhahdeen taala kayar dhakhtarka dee aniga shaksiya wiilkayga inaan arko waxaa igu dambaysay isagoo kooma ahaanta looga saaray ilaa sideed cisho isagoo iska leexayo oo iska jilicsan wadays lama ogolo halkaasoo kalaad ka arkaysa wuxuu yidhi waan xanuunsanayo oo waan liitaa waxa igu daran waxaan leeyahay matag badan oo aaris baan u iibin u iibinaa askartii baa naga daadisay oo naga qaaday kadibna sideed cisho kadib isagoo meyd ahaana nala soo siiyey laba askarina wayna raaciyeen isagoo kataynada ay ku xidhan tahay waxayna geeyeen meel baksir la yidhahda ayardada oo xaafadaha ku yaalo oo dawooyinna dawooyinna ma yaalaan dhakhaatiirna ma joogto kolkaasaan markaan weyneyno faleeba iyo wax lagu qabtayo dawooyin ayaa waxaan dhakhtarada kale dowladda noo gudbiya dhakhtarada kale noo gudbiyaan kolkaasaana loo gudbiyey referaalka meel la yidhahdo ee dhakhtar weyna waxa weeye dee ilmihii halkaasaan dhignay laba habeen bay nala joogeen askartu isagoo miyirla markii dambe kaseeyadiba ka furteen oo iskaga tageen waxaa la aasay shalay habeennimadii laas tacdiyada ka dhanka ah muslimiinta soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya ayaa muddooyinka dambe si weyn ugu soo badanaya deegaanadaasi maamulka riddada ah ee mustafa cagdal ayaa lagu waramayaa inuu samaystay xabsiyo qarsoodi ah oo lagu jirdilo laguna hayo dadka loo soo xiro sida qarsoodiga ahaa jazaaka allaahu khayran walaalka marwaan maamul goboleedka gaala raaca ee somalilan ayaa sheegay inay aada uga murugoodeen hanaagga baadirigii ugu sareeyey kirishtaanka caalamka walaalkeen nuur calisam abusheeb ay warbixintaasi inoo faahfaahinayo saacada kadib markii uu halaagsamay baadiriga gaalada adduunka gaar ahaan nasaarada ayaa mid ka mid ah maamulada riddada ee ka jira soomaaliya si yaable uga hadlay arrinkaas isagoo muujiyey gacaltooyada kala dhexaysa gaalkaasi bakhtiyey iyo sida ay uga xanuunsadeen wasiirka arrimaha dibadda maamulka riddada somalilan ayaa bartii saxa ama twitter ku soo qoray dhambaal uu ku sheegay tacsi ku aadan dhimashada baadiriga bob john francis oo uu xusay inay aad uga murgoodeen waxaan si qoto dheer uga murgoonay markii aan maqalnay geerida bob francis ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda somalilan cabdiraxmaan daahir bakaal murtadkan ayaa sidoo kale yidhi aad ayaan uga xunnahay maqalka geerida bob john francis wuxuu ahaa hogaamiyo ku-dayasho mudan duco ayaan u diraynaa waxaan uga tacsiyeynaynaa kiniisadda katoliga iyo bulshada masiixiga ah sidoo kale murtadkan ayaa ka dhawaajiyey inay si ambaqaadi doonaan islamarkaana ay fulin doonaan dhaqangelinta dhaxalkii uu ka tegay gaalkaasi bakhtiyey arrintan ayaa si weyn u qabsatay baraha bulshada iyadoona dadka muslimiinta ay si weyn uga falceliyeen warka ka soo yeray maamulka riddada somalilan kuwaasoo sheegta in muddo soddon sano ah ay raadinayeen waxay ku sheegeen ictiraaf taasoo ay horey u sheegeen in wax waliba arrintaasi darteed ay u samaynayaan jazaaka allaahu khayran walaalka abushiba wilaaysaamiga baayad iyo kala qaaday beelo walaalaha oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan munaasabadan diyo wareejinta waxay ka dhacday gudaha maxkamadda wilaayada islaamiga ee baay waxaana goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada nabadoonnada jufooyinka wax iska dilay weliyudamka iyo ugaaska beesha gare arrintan ayaa timid kadib markii dhowaan laba wiil oo dhallinyaro ah oo ka wada tirsan beesha gare ay isku dileen deegaan dhacaduleedka magaalada buulafullaay waxayna dhacdadaasi sababtay in mid ka mida wiilashaasi uu meesha ku geeriyoodo kadib maxkamadda ku-dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa xukuntay dil qisaas ah oo lagu fulinaya wiilka wax dilay balse muddo wiilka uu xirnaa kadib ehelada labada dhinac ayaa ku heshiiyey inay diyo kala qaataan oo boqol neef oo geel ah uu qaato ninka wax laga dilay arrinta ayayna kula soo laabteen maxkamadda ku-dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay maxkamaddana way ku raacday maadaama diyadana ay bannaan tahay waxayna maxkamadda ku xukuntay wiilka wax dilay boqol neef oo geel ah oo diyo ah waxaana loo bedelay lacag shilin soomaali ah neefkiina waxaa lagu qiimeeyey siddeed malyan oo shilin soomaali ah waxayna tirada guud ee lacagta noqotay siddeed boqol oo malyan oo shilinka soomaaliga qaadiga maxkamadda ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyay sida dilka uu u dhacay iyo marxaladihii lasoo maray
hadda ka hor waxaa dhacay dil meel burqud agteeda ayuu ka dhacay wiilkaa yare hadda hortiina fadhiya iyo wiil asaga la da-a ayaa kolley dil lama filaana oo maxaa la yidhaahdaa soo booda-a yaa dhacday marka wiilkiina saasuu ku dhintay kadibna wiilkii hadde waa la xiray muddo kadibna insha allahu tacaalaa markaasuu awliyaa udamka wuxuu doortay in la dilo loo dilo loo qisaaso kadibna maalin kadib ayuu yimid uu yidhi anigu qisaaskii waan cafiyo diyan ku cafiyey boqol neefgeela ugaaska beesha gare ee wilaayada islaamiga ee baay ugaas ibraahim maxamed isaaq oo munaasabadda ka hadlay ayaa dhankiisa xaqiijiyay in arrintan laga heshiiyey labada jifona ay diyo kala qaateen waxaa maanta meesha lagu wareejiyey ninka la yidhaahdo ibraahim nuur ibraahim dhegey wiilkiisa oo la dilay oo nin walaalkiisa ah oo ehelka la aadili oo looga xukumay maxkamadda horkeeda boqol xalaad oo siddeed milyan neefkii lagu soo heshiyey siddeed boqol milyan oo hadda meesha ay taalla annagana markhaati aan ku nahay aabbaha wiilka la dilay ayaa dhankiisa sheegay inuu la wareegay diyada boqol neef oo geel ah oo lacag ahaan loo beddelay isagoona dhanka kale tilmaamay inuu ku qanacsan yahay xukunka shareecada islaamka magacay anaga ibren nuur waay elangan eed ibren nuur la dheh jar wiilkay markiis hoolagis waa qaatay wihii oo kii kale aan waa qaadadh marka adinja aqar wax muheesad wihii shardhaga islaan kuno waa qaadadh waa bilah towfiiq ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar oo munaasabadda soo xiray ayaa dardaaran dhexalgalla u jeediyey ummadda muslimiinta ah isagoona ku baaqay in loo soo xukun taga maxkamadaha islaamiga ee ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan dardaarmayaa marka in dhacdooyinka de bani aadan baa loo yahay waa mar kasta waxunbaa iska dhaco noocay ku yimaadaanba dhacdo kasto shareecadeenni meel bay dhigtay xukunna uma ayna waynin in maxkamadda lala soo aado aan xeerbeegta iyo maxaa noo dhaqan noocaada ahaa iyo saan isku xukumi jirnay iyo howlo kale laga fogaado sida hadda aad ugu fogaateen horena aad ugu fogaan jirteen sallamadaa inaad uga fogaataan insha allahu tacaala dadka ku nool wilaayaadka islaamiga ayaa hoos harsanaya ku dhaqanka shareecada islaamka iyagoona ku kala baxaya kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam jasaaka allaahu khayran walaalka abu xasan qabaa'ilka ku dhaqan wilaaya islaamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyado xoola noolo gela ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee dagaalka faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanay walaalkeen cabdiqani moxamed beelaha macalin weynah eelaay laysaan iyo yantaar ee degaha gobolka jubbada dhexe ayaa xoolo nool oo isugu jira ari iyo geel waxay ku wareejeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furamaha hore ee dagaalka munaasabad ka dhacday magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe ayay beelahani ku wareejiyeen deeqdan ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta macalin weyne ayaa bixiyey sagaal neef oo geel ah eelaaye ayaa bixiyey toddoba neef oo geel ah halka leysaan ay bixisay shan neef oo geel ah iyadoona beesha yantaar ay bixisay soddon neef oo ari ah nabadoonada ka socday beelaha afarta ayaa ka hadlay munaasabadda iyagoona tilmaamay waxaa ku riixay in xoolahan ay siiyaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu may miilanka salaameey islaamka guud oo meel kasta oo ruugaan gaar ahaaneed may salaamanaya mujaahidiinta ruugo furmaha oo dhaxanta iyo dhabka iyo welweliba macnaha geeka ninka dulqaadeen oo nin roogo oo unin ana waalid sho walaalo sho oo garab roogno un ana mas-uulintii reydkuya ku jartay may hali hiboonay oo hibanka sheegnay ini una geel iyo hilibka weeldhadaan ana oo ka hadalaaw beerla maalin afkiishe ana ka hadalaaw ma insheenay geel oo dhon sagaal neef inaana ka wareejiyo oo dhiibka guud suldaan biyey inaana ka wareejiyo suldaan marka geelaas inaad oo wareejido iyo marka kiinkasheenaya oolwareegaas jasaakallaahu kool wareeg iyadaa mahadsantaha anna oo magacay kubilaaw hasey madisaagleeraw oo wakiil ku ahaa beeliley saamid wakiil ku ahaa walaayaadka islaamkana ma in sheegay mujaahidiinta oo furuma roogaan ma in wede oo waana maylaraayis ha kulma haboone waana injeeyi doogne marka in horeyten an hayna marka inka dambeyton an hayna mar lamaad imar saddahaad imar intaas maylaraa inta ilaahay noo qaadi e shan neef oo geel e ya wareejiye ma in wareejiyey malaag biyey yaan wareejiyey jubada dhaxa e aw malaag maylaraa is geelas shantaas neefe in oo laga doonta yaan baahana insha allah
magacay meybale reer cabdulaahi sheekh axmed waa nabadoonka reer eelaayu meyba geegantan roogne xoolo wareejin oo ku wareejiyahayne waa gaal todoba neef eh oo hadiid eh oo ankatiro galni walaalaha furunta roogan gaalaas oo lahasada qaysadi hadde anbadan koleytaba adigdamna biidon hoo ilaahay ara bilaw hayna dhammaad lahadon hoo ilaahay rob insha allah may fadaane gaalaskaas e iyo hankatiro galni walaalahaas inayna noo deersi mayba hadde walaayadini geega wakiil ahaa intan rooge naqiibiyey oo ka socda waa walaayada jubbada dhaha yaa ka wareejaan gaalaas may fadaane malaa gaalaas noo laga doonta noo kala wareeg bismillahi raxmaan raxiim magaagay cabdulahi cabdiqaadir naanasteyn waa waraawi joojiyo may baan dareerna geeke amar una dhataanale un isdul saarnay oo beeliin taarata kubahi shey sadaqa e una dhiibidahayno dadka walaayaadka islaamka e ahlu tawxiidka oo furmaa rugan una ka wareejiyahayna iyo antoon koyni sadaqadana ha kubatay beeliin taareed anina may wakiilku ahaa ilyaas mad sheeg dhaahir insha allahu tacaala maalka isuga haay iyo suldaanbiye ini ana ka wareeji maalkana sodon neef iringa useeyi maalkii xaji hayn may- may ka wareejiyey suldaanbiyey oo jubbada dhexe asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu malaaq biyey oo ah gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada jubbada dhexe oo nabadoonada kala wareegay xoolaha geela hadiyadaha ah ayaa sidoo kale xusay in hadiyadaas ay gaarsiin doonaan ciidamada mujaahidiinta ah ee ribaadka ku jira Eh, kulankan maanta aan u fadhino ujeedkiisu wuxuu yahay eh, wareejin xoolo nool oo lagu wareejinayo mujaahidiinta jooga furumaha xoolahaasoo la rabo in loo qalo hilib looga dhigo ayna bixiyaan eheladooda ama walaaladooda iyaga ka dambeeyey iyo habaanta wadi fadhiga aan u fadhino macnaha waa afar beelood waxayna bixiyeen eh, labaatan iyo kow neef oo geel ah iyo soddon neef oo ari ah geelaas eh, beesha macalweyne waxay bixisay sagaal neef oo geel ah Eh, beesha elay waxay bixisay toddoba neef oo geel ah beesha leysaan waxay bixisay shan neef oo geel ah beesha yantaarna waxay bixisay soddon neef oo ari ah marka xoolaha maanta la wareejiyey waa soddon neef oo ari ah iyo kow iyo labaatan neef oo geel ah waxaan ugu baaqayaa dadka xoolaha baxsay marka hore waxaan leeyahay xoolihii aad bixiseen ilaahay aakhiro miisaankaada ku kabo wax baraka badanna ilaahay ha idin siiyo waxaan leeyahay eh, ma aha markii ugu horreysay oy bixiyaan mana ahaan doonto markii ugu dambeysay marka waxaan leeyahay beelaha in ay garab istaagaan walaalahooda iyo wiilashooda mujaahidiinta furumaha joogo hiil iyo hooba ay la garab istaagaan marka hore ayay ballan ku qaadeen in ay naf iyo maalba ku bixin doonaan jihaadka haddana way u taagan yihiin marka waxaan leeyahay beelihii yaysan noqonin marka ugu dambeysay aad wax bixisaan waxaa loo baahan yahay inaad furumaha aad buuxisaan wiilashiina aad soo dirtaan idinkuna aad dagaal jihaad u istaagtaan qabaa'ilka wilaayaadka islaamiga ah ayaa kaalin muuqata kaga jira jihaadka bariga afrika iyagoona si xiriir ah hadayaad kala duwan u gaarsiiya ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayaadka jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkii duhurnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus maanta waa aniga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duhurnimo andalus waxaynala suurtogeli oo aan uga mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumasantihiin dhegeysiga warka duhurnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadakum mubaarak